bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam waxaa iiga baxay wax badan oo aan ka digaynay oo ummadda aan u sheegaynay in maanta xeerada salkeedii lasoo taabtay wax wax magarada oo juhala ah oo aqoon lahayn marka juhaladaasaa ummaddii maanta dabka ku shubtay dabkiina maanta wuxuu gaaray meesha ugu dambeysuu gaaray marka marka dabageed iyo fiqi iyo wax lamid ummadda hogaamiyaan meesha ay ku shubaana iyo caddaatay oo noo muuqato doctor xanafi yuusuf dabageed maxaa ka ooyiye kolley oohintu waa ismaqashiisay ana ila muuqato oo oohintu waxa weeye nin ku qaraabanaa oo magac ku raadinaa oo kursi ku raadinaa inuu iska keenkeeno oohinta wax weyna talaysa ma laha dabageed iyo sambalulshe waxay ku qaraabanaan waa dadka inay laayaan waaye oo dab ay ku shubaan waaye marka oohintoodu waxa weye ummadaasunbaa la iska gadaa mooyaane oohin dhaba maaha waxaase iiga muuqata meeshaas haddii qof danqasho leeyahay in maanta wax u haray aysan jirin oo dabkii la geliyey oo looga tagay oo lagu qaraabtay oo jago lagu noqday oo lagu noqday maaragtay in lagu qaato taliya nabasugid iyo madaxweyne ku-xigeen hirshabelle in lagu qaato in maanta wiilash soomaaliyeed ee maanta saa ku dhammaadaan oo maanta ee maanta wax ay haayaan adduuni aan qar aysan jirin oo meeshaa looga soo kala tago meydadkooda oo waxba aysan helin waxay tusinaysaa marka meesha ay ummadda ay geeyeen iyo meesha ay taalo war walaaliyaalo waxa dagaalamayo waa gaalka maraykankaa gaalkaas maraykankaa difaacaysaana la socdaa ka hara maanta waxaa la qaado waaye dadkii kale soomaali way qaateen walaalayaalow soomaaliyey waxgarado waa la qaatay maanta haddana waxaan ilaahay ka barya subxana wa tacaala inta soo harta ee waxgaradka inay qaataan maanta ay ka baxaan dagaalkan ilaahay ay kula dagaalamayan war waxa meesha dagaalamayo cid ay ka qarsoonta ma laha waa maraykan waa ninka layidhaahdo gaalo soo raacday waa ugandheys waa burundeys waa turki waa etoobiyan fuustooyin ummadda la dhacayo iyo waxaa dagaalamaya qof dhahay waay war laa ilaaha illaa bisaan raba war dhul idinkama rabno war hanti idinkama rabno war xoolo idinkama rabno waxaan u soconaa kitaabkaas ilahay inuu ku dhaqantaan bis adduuni aakhir inay janno ku heshaan ma waxaa ku helaysaan wanaag in dimuqraadiya aa ku dhaqantaan oo xasan gurguurta lacag idinku qaato oo dabageed maxayna xugeen ku noqdo oo sambaloolsha nabasugid ku qaato war adduuni aakhira maanta waa kala badan tahay waa kala badan tahay maanta ummadda ha la caymiyo waxay ku tusinaysaa meeshaas wax alla wixii wiil lahaa in meesha lagu baabi'iyey hadda laakiin waxay taagan tahay war soomaaliya oo dhan waa ogaatay dagaalkan waa dagaal diineed war walaalaalo iskaga hara min fadlikum iskaga hara ka baxa waxaa ku jirtaan wallaahi aladii laa ilaaha khayruhu ninka maanta maraykan la safan ee maanta burundees la safan ee maanta ugandhees la safan ee maanta gaalo soo raacay ee laga yaaba maanta inuusan dukanaynin ee maanta laga yaaba inuu xalon jaad iyo sigaari macsi ku jiray wallaahi aladii laa ilaaha khayruhu inuusan shahiid ahayn soomaali waxaan u baaqaynaa wallaahi inaana cid dulmi aan ku taageeraynin waxaan ku ballannay in ilaahay kitaabkiisa kor laga dhigo waxaan ku ballannay in ummadda dulliga iyo isbaarada iyo fisqiga iyo ammaandarrada iyo gaalada dulis aan ka qaadno waxaan ku ballannay in ilaahay subxaana wa tacaala adduunku lagu caabido aakhirana janno lagu gaaro marka waxaan u soo jeedinaa war xabaddu waxay ka socotaa xalane ugandheesaa lalaahayaa u na lalaahayaa maraykana ishaynaa war maxaa idinka idinku dhacay maxaa idinka haysto wariya debka idinku shubin maalin kasta oohin iyo baro wax ma tarayso boqolaa dhimatay boqolaa dhaawacantay alaysa minkum rajulun rashiid war hal caqliga soo idinkuma jiro maanta miya war naga daayo nin dhii kara ma lah miya waana aakhirka waxay u damaynaysaa inay jahanamad ku shubaan ayagana idinka cararaan hoteelada dibadda ay aadaan nin walba wuxuu wataa baabuur xabadda aan karaynin baabuurkaasuu ku cararaya beriina wuxuu ka dhacayaa kambaalo ka caraya war xasan garguurtaa ka carara meeshaan war waxaa ku fashilmay ninkaa layidhahdo meesha taagan ee fiqi la yidhahdo asaa ka cararay asaa wisil ka cararay asaa ka tagay asaa ku fashilmay arrimo guda iyo arrimo dibad iyo meel asaa ku fashilmay haadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu